muddada dheer uu socdayna dhibaatooyinka haystay waa la sheegay waxaa ka mid ahayd saddex guddi oo hore ayuu soo maray dastuurku mar wuxuu ahaa shan iyo toban mar wuxuu ahaa soddon ugu dambaynna shan buu noqday intaas waa la waday laakiin marna dastuurkii ma fadhiisan waxaana isleeyahay laba arrimood unbaa ugu wacnaa midi taa isbeddelladaa isaga ku dhacayay weeye midna waxa weeye ma uu helin oo ma ay helin guddigu hawlihii ay wax ku fulin lahaayeen sidii loo sheegay maanta waxaan isleeyahay farxad bay guud ahaan inoo tahay in horta kolka ugu horraysa wixii ugu muhiimsanaa laba arrimood oo aada muhiim u ahaa inuu helay mid waa xafiis iyo qalabkii ku shaqayn lahaa iyo shaqaalihii la shaqayn lahaa iyo waxoogaagii gunnada ahayd iyo howlaha lagu fulin lahaa marka waxa weeye guddigaasina waa guddigii hadda diyaarin mahayee wuxuu hayaa dib u eegis iyo sixitaan waxa kale ee farxada maanta saddexdii hay-adood ee dastuurkan u xil saarnaa inay iyaga oo wada jira maanta halka diyaar ku yihiin wax walbana ay heshiis ku yihiin oo aan qabo marka inaynu ka baxayno dhibaato taagnaan jirtay waxaan is leeyahay oon georgi iyo nahiida hadda u sheegi lahaa sidii uu cabdi qaybdiid sheegay xubnaha labada guddi ka tirsan ee dowlad goboleedyada ka yimid waxa weeye in la howlgeliyo oo qola hawshii ay ku jirtaay la siiyo gunnadii ay mudnaayeen la siiyo oy helaan qolada labaadna wasiirka iyo u n d b iyo annaguba inay hawl galaan ooy hawsha guddigaa la soo galaan qolada kalene in arrintaana si fiican looga tashado oo ay howlgalaan siday u howlgali lahaayeenna gunnadoodiina ay helaan taasina waa mid waxaan is leeyahay u n d b waa hay-ad u n-ka u xil saaran gaar ahaan yacni inay la shaqayso baarlamaanka guud ahaantii iyo labada guddi ee dastuurka samaynaya waxaan ku rajoweynahay inay hadda wixii ka dambeeya ay noqonayso innagoo kulligeen isku duuban inaynu dastuurkaa ku guulaysanno waana taariikh sababto waxa weeye muddo dheer buu taagnaa oo siduu wasiirku sheegay lagu micneeyey mashruuc aan dhammaadba lahayn marka hadda mar haddii ay labadii guddoomiyena inoo sheegeen wasiirkiina uu isna uu sheegay saddexdoodu isku duuban yihiin inteedna kalena inaynu gacan siino oo keliya ayaa hartay kolka waxaan leeyahay guulaysta annaga aqalka guddigan kolkaanu xafiiska siinaynay de waxaan ahaa nin la socday guddigan dhibaatada haysatay hadda hal qol baanu u hellay wax kale maanaan hayn taas talabaad markii u n d b ay goosatay inay meelu heshana waxaanu siinay dhulka kolka waan ka mahad celinayaa tallaabadaas u n d b ay qaaday waan ka mahad celinayaa